bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan saaka halka u fadhiyaa inaan muxuu ahade warbixin ka badan warbixin badan aan ka bixiyo xaaladaha amni ee muxuu ahade gobol ka jira gaar ahaan degmada boosaaso oo beryahan dambe aada moodo muxuu ahayday in kooxo danleeyay ay abuurayaan nabadgelyo xumo kuwaasoo aan wax dana u hayn ummadda muxuu ahayday degan degmada boosaaso boosaaso waa magaalo madaxdii ganacsiga waa hooygii ummadda soomaaliyeed meel kasta ha ka yimaadeen ay ku baraareen waa magaalo sadaqo oo aan hubo inaan qofna saddexda miil ee wax la cuno uusan wax gaajo ah uusan ku qabin waa magaalo martigelisay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo muxuu ahayday iyo degmo kasta iyo tuulo kastau ka yimaado inta soomaalidu degto dhammaantood dadkaasi ay muxuu ahayday ku wada dhanyihiin barwaaqo ku qabaan ganacsi ku qabaan shaqooyin ay ka abuurteen magaaladan muxuu ahayday magaalada noocaasa waxaa bilaabmay baryahan in kooxo danleey ah ama mid siyaasadeed ha ahaato ama mid kharibaad iyo qof jeclaysiba ha ahaatee in muxuu ahayday ay ka bilaabato shaqaaqooyin saddex qodob baan u kala qaadayaa qodob waxay tahay dhibaha ugu badan baryahan waxaa bilaabay nin la yidhaahdo xarago oo muxuu ahayday sharcigii gacanta ku qaatay oo maxkamadihii socday iyo muxuu ahayday xabsiyadii dalka ugu waaweynaa oo ugu karaamo badnaa oo hayay ummad gaaraysa shan boqol oo qof markii muxuu ahayday nabadoonnimo lagu tixgeliyey sawiro ka soo qaaday sawiradiina dhigay muxuu ahayday warbaahinta taa waxaan leeyahay xarago wuxuu jebiyey shuruucdii dalka maxkamad socotay oo muxuu ahayday dad xakuntay oo muxuu ahayday qoraal iyo muxuu ahayday cadaymabo laga hayo oo markhaanti aanu hadda aan u fasaxayno miidiyaha inay ummadda u soo daayaan sidii maxkamadaas u dhacday sida ay u qiranayaan kiisaskay galeen oo aanu haynay maxkamadda rafcaanka aanu la sugaynay ayay waxay noqotay mar haddii xaaladdu halkaa marayso inaanu miidiyaha muxuu ahayday aanu miidiyaha aanu muxuu ahayday keenno oo ummadda bal si ay noola aragto waxa ciidamadu qabteen waxa maxkamaduhu qabteen shaqada muxuu ahayday laga qabtay magaalada iyo amnigeeda iyo shaqooyinkii muxuu ahayday kooxaha argagixisada ay magaalada ka samaynayeen inaanu qof qof aanu u soo qabanno caddayntoodana aanu ummadda la wadaagno taa waxaanu amray hay-adaha muxuu ahayday qaabilsan arrintaa sida maxkamadda ciidamada qalabka sida dembi baarayaashayadii dhammaan muxuu ahayday qaybtii koowaad in ummadda loo bandhigo oo muxuu ahayday loo sii daayo si ay ummaddu markhaanti uga noqoto hawsha socotay ee muxuu ahayday ciidanku iyo dowladduba ay muxuu ahayday ku howlanaayeen sida ay tahay annagoo difaacayna xukumadii dhacay xukunka koowaad baa dhacay waxay leeyihiin bil racfaana rafcaankina waa la qaatay nabadoonku waxa uu ka hortegey wax allaale wixii socday ee shuruuc dalka u degsanaa ayuu ka hortegey waayo iyadoo rafcaan loo qaaday iyadoo xukun labaad muxuu ahayday uu jiro mid saddexaad uu jiro go-aanka ugu dambeeyana madaxweynuhu leeyahay inuu isteebkii koowaad uu muxuu ahayday shuruucdii dalka ku tunto cidna laga yeeli maayo waana tuu hadda ku xiran yahay inuu sharcigii dalka iyo maxkamadihii iyo lowan orderkiiba uu jebiyey qodobkaa haddaan halkaa idhaahdo qodobka labaad waxaa weeye v oda v oda oo muxuu ahayday anigu aan u haysto wakiil baa halka u jooga wakiilka halka u joogay muxuu ahayday kama hadlin inayn qofayna garanayn muxuu ahayday ay war ka duubaan oo muxuu ahayday qof walba iska waraystaan waxaan u arkaa inay ku talagaleen inay amniga puntland ay khalkhalgeliyaan inay muxuu ahayday qofkay rabaan ay waraystaan waxaan cadaynaynaa halka ku cadaynaynaa labada qof ugu dambeeyey oo dumarka muxuu ahayday ay waraysteen midna inuusan ehel u ahayn dadka muxuu ahayday la eedeeyey ama la xukumay taana micnaheedu inay tahay berrina aan maqli doono guddoomiyaha gobolka magacayga qof sheeganaya oo ay waraysan doonaan oo aan aniga ahayn taana waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo inay v o samaysay waxaan kaloo u arkaa inay ku tala gashay amni xumo inay muxuahayday ka abuurto gobolka bari degmada boosaasood wakiil baa u jooga goobjooga muxuu ahayday halkaa reporter u ah iyada muxuu ahayday wakiilkooda ha waraysteen laakiin qofkan kale ay waraysanayaan unu ma garan karo oo aan qofkiina muxuu ahayday related la ahayn ama aan ehel u ahayn dadka la xukumay taa waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo inay tahay qodobka saddexaad waxaa weeye dadweynaha reer puntland reer boosood gobolka bari waxaan muxuu ahayday aan halkan uga sheegayaa inaynu amniga ilaalino amnigu waa inoo dan dhammaanteen waxa weeye amni xumo waxay keenaysaa ma jiro iskuul ma jiro muxuu ahayd ganacsi ma jiraayo waxa weeye infrastructurekii wixii aynu haysanay laamiyadii ayaa dhagax la dhigay laamiyadii baa muxuu ahayd la burburiyey laamiyadii baa qoryo la dhigay waxa weeye sidaas ganacsigii baa istaagay iskuulladii baa istaagay taasi mid laaqi u ah ummadda halka oo aan muxuu ahayd hore looga baran ficlo noocaasa runtii waxaan halkaa uga mahad celinayaa cuqaashii odayaashii nabadoonadii iyo dadweynihii kale ee gacan ka geystay falalkii dhallinyaradu ay ku kaceen oo gacanta naga siiyey aada iyo aad baan halka uga mahad celinayaa dadweynaha gebi ahaanna waxaan leeyahay aynu ilaashanno horumarka nabadgelyada muxuu ahayde waxbarashada horumar aada u baaxad weyn baa muxuu ahayde jira oo dadka muxuu ahayde oo laga yaabo inaan loo soo bandhigin horumar aada u ballaaran baa muxuu ahayde degmada boosood ka socda guud ahaan gobolka ka socda isna waa xilli xasaasiya waa xilli aynu abaar ku jirro waa xilli dadkeenni dhimanayo waa xilli xoolihii ay dhinteen intii aynu isgargaari lahayn intii aynu muxuu ahayde dadka tabaalaysan wax u qaban lahayn oo hore aada wax ugu qabateen oo muxuu ahayde in badan oo aan halkan idinka mahad celinayo gaar ahaan degmada boosaad dadka ku sugan oo anigu aan ka mid ahayo madaxweynuhuba deeqdii aada bixiseen qaybteed inaanu muxuu ahayde aan goobjoog ka ahaado meelaha lagu bixiyey iyo sida loo bixiyey taa beddelkeedii waxaanu rabnaa inaynu taa aynu sii wadno dadka biyo u dhaamino dadka cunto u geyno dadka muxuu ahayde halka ku soo qaxay ama naqa soo raacay ama dhiban inaynu gacan siino aynan ku mashquulin wixii aynu haysanay dadkaa wax ka tari lahayn inaynu muxuu ahayde burburino inaynu muxuu ahayde arrintaa aynu wixii inoo socday gaabgalo dhanka kale iyadoo culayska ayna jiro ayaynu horumar badanna muxuu ahayde dalka ka samaynayna shalay waxaanu muxuu ahayde madaxweynuhu gacantiisa ku soo furay oo laga yaabo dadka muxuu ahayde magaalada jooga inay agsasi u helin inay arkaan kaydka shidaalka diyaaradaha waxa weeye waxaad xusuusanaysaa kaydka shidaalka soomaaliya qaabka u dhisnaa qaab la mid ah oo tibi kale isagii ah buu u dhisan yahay waxaa galay dhaqaalo aada u fara badan waxyaalaha cajiibkaa oo aan maskaxdeeda weli aan ka goyn waxay tahay shaybaarka halkaa yaalla ee shidaalkaa baaraya waxa weeye east africa ma yaallo dad baa marka hantidoodu u huray inay muxuu ahayde magaaladan magaalo noqoto oo muxuu ahayde dhaqaalaha intaa leeg ay geliyaan waxa weye dhaqaalo badan baa socda dekadiibaa muxuu ahayde iyadana muxuu ahayde wiigan ama wiiga kuxiga insha allahu lasoo saxiixayaa extentionkii madaxweynuhu shalay garoonkuu ka ballan qaaday extentionkii ama ballaarintii intii u harsanayd in dhaqsa muxuu ahayde la bilaabayo kii garoowa baa la mid ah uusana laamigii hadda la saarayo kan gaalkacyood dhammaan waxa weye madaxweynuhu ummadda horteeda ayuu ka ballan qaaday waxaa jira horumar muxuu ahayde shaksiyaad uu ka wado sida cusbitaaladii shala la furay baa ka mid ah waxaa ka mida muxuu ahayday dhaqaalo badan oo dadkii dibadda inoo jiray ee halka gelinayaan oo muxuu ahayday aan la soo koobi karin waxaan mar kale ku celinayaa waxaan rabnaa inaynu amniga ka wada shaqayno oo muxuu ahayday gacanta iska qabsanno oo wax yar ama qof uusan amnigeenna dembiile ah inaynan siin xaq siin dukumentiga aan amray in la sii daayo wuxuu caddaynayaa bal ninka nabadoonka ma gardaraa mase waa laga gardaraa taa waxaanu jawaabta ka sugayna dadweynaha markii aada daawataan ama aada aragtaan feedbacga ama warkaa nagu soo celinaysaan jawaabtaanu sugaynaa in dowladdu ka gardarayd iyo inuu sharciga gacantiisa ku qaatay taa dadweynahaan u daynaynaa haddana muxuu ahayday waxba ka oran mayno ilaa dadku uu daawado qaybtii hore ee kayskaa muxuu ahayday nabadoonku uu kiciyey waxaanu ka sugaynaa dadweynaha markay daawadaan waxaan ku soo rabaa qofku system dowlad baa inoo dhisan waxaanu rabnaa sharciga inaynu dhowro waxa weeye dadka markii muxuu ahayde sharciga muxuu ahayde la horgeeyo la baaray maxkamad baa xukuntay rafcaan bay leeyihiin rafcaankaa waxa weeye ama wuu jebin karaa ama tii wuu ku raaci karaa mid kaley leeyihiin go-aan madaxweyne baa jira waxaan rabnaa inuu sharciga dhowro sida nabadoonku sharciga gacanta ugu qaatay dadweynuhu aynu ugu qaadan inay annaga waxna weydiiyaan waxaas masaxbaa ma khaladbaa dadku inuu sharciga dhowro sharcigaasaa ina kala haya sharcigaasaa muxuu ahayde qof walba wuxuu xaq u leeyahay isaga sharcigaa tilmaamaya waxaan jeclahay mar kale inaan ku celiyo waa muhiim amnigu habeenayo maalin waxaanu nagu diyaar u nahay inaanu ka shaqayno amniga la-aantiina waxa weeye wax badan oo aanu qaban karaa ma jiro in dadweyne booliiska la shaqeeyo ciidamada kala duwan la shaqeeyo mujrimiinta muxuu ahayde guryaha lagu hayo la tilmaamo intaa muxuu ahayde waxba aynu ku wanaagsanaanay wax walbana way soconayaan magaaladani waxa weeye burbur ma gaarin dhibi ma gaarin ilaahay idinkiina waxaan ilaahay ka baryayaa in kuwa kale ee burburay ayna soo gaaraan marka intii aynu hore u socon lahayn inaynu hadeer burbur iyo muxuu ahayde waxyaalaha kin kara ama xumayn karan amnigeenna inaynu ka shaqayno muxuu ahayde dow maaha waxaana qabaa waxa ka shaqaynaya waa wax yar waxa intaa yar ee xumaha wada ee dhibta wada waxaan jeclahay in ilaahaydankii aynu meel uga soo wada jeesano oo aynu iska qabanno aynu idhaahno amni darro ma rabno asalaamu calaykum